midnimadu waa quwad waana sunanka kowniga ah ee haddii la qaato lagu gaaro guusha haddii la iska endhatirana lagu mutaysto dibudhacaad u weyn ummadaha dunida ku nool xooggoodu waxa uu ku dhisan yahay midnimadooda intay la eg tahay midnimadana waxay keentaa in lagu noolaado xasilooni iyo deganaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaan ka waraysanay ahmiyadda ay bulshada u leedahay midnimada iyo wadajirka ismaan siyaxa la yidhahda midnimada iyo wadajirka maamaha soomaaliyeed baa jirtoo la yidhahdo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan marka haddii dadku ay isku duuban yihiin oo ayna kala qaybsanayn oo fikrado kala duwan oo nin walba dhinac u wadanin oo isku meel ay u jahaysan yihiin waxaa waaye wax badan bay goyn karaan marka midnimadu waa wax weyn oo bulshada wax u tarahay hadda matalan dhoobley oo kale dadka hadday isku duuban yihiin waxbay soo saari karaan matalan haddii iskaashito la sameeyo oo la beero markii ay ay ay dhasheegan u buuxsamo lagta hadday biyo ay maraan iskaashitooyin haddii laga sameeyo oo xoogga la mideeyo wax badan baa ka soo bixi karo marka midnimadu waxaa weeye wax muhiim ah oo aada u weyn dadka hadday iskaashadaan waxbay qabsan karaan laakiin hadday tafaraaruq uu ku dhex jiro ama maaragtay kala qaybsanaan hadday ku dhex jirto waxba ma qabsan karaan marka bulshada waxaa la rabaa iskaashitooyin loo sameeyo siminaaro loo sameeyo muqaasha la siriyo raadiyaasha laga hadlo internetyada la geliyo diinta maaragtay dadka lagu baraarujiyo ma fahamta siminaaro loo qabto bulshada ardada ma garata marka raadiyaashana la geliyo waxay bulshada ku horumari karto in la tuso dadka inay dhaqaale iska horurayaan wax qabsan karaan ayaga oo inana ayna wax ka sugan magacaaga waa cabdinuur cali aadan bulshadu horta iyadu inay ismaqasho inay kala dambayso inuutan faraarqu gelin danta guud taasaa lagu ilaalin karaa taa markay ka imaataa dee magaalada nabad bay haysataa ballaadhay way ballaaratay toban ceel baa ku yaalo waxbarashadii baa siyaaday maamulkeedii baa si fiican isku maqlahayo sababta waxaa keenahayo ismaqal iyo isku tashi iyo kala dambayn iyo ixtiraam bulshada dhoobley in ayn kala tegin oy ismaqlaan oy cadowgooda u midoobaan diintooda u midoobaan taladooda u midoobaan ganacsigooda u midoobaan oon tanfaraaruq uun gelin yaan u dirayaa